إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka alfurqaan howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay gedo iyo shabeellaha hoose ayaa lagu dilay maanta saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka dab khasaare geystay ayaa ka kacay guryo ku yaala magaalada muqdisho diyaaradda ethoobiyan airlines ayaa ku cilladowday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo saacado dib ugu dhacday duulimaadkii ay samayn lahayd shacabka ku dhaqan gobolka sanaag ayaa cabasho ka muujiyey shirkado ay sheegeen inay dhibaato ku hayaan deegaanka dadweynaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay canshuur cusub oo ay dowladda federaalka sheegtay inay ka qaadayso dadweynaha wilaayada islaamiga higido ayaa kulan wax ku ool ah la yeelatay hoggaanka beelaha dega degmada luuq halkaasoo muddooyinkii dambe ay dagaal beeleedyo ka socdeen muslimiin badan oo ku nool caalamka ayaa sooman maanta iyadoo ay ku beegan tahay yowmul cashuuraa qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa si adag uga hadlay weerarkii nafurnimo ee habeen hore ka dhacay muqdisho iyo canshuuro cusub ee lasoo kordhiyey shacabka ku nool xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee dhulka n f d ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan shirkadda safaricom ee ku taala halkaas
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay gedo iyo shabeellaha hoose ayaa lagu dilay maanta saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay howlgallo isugu jira kabeen iyo qarax ka fuliyeen gobolada gedo iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu dilay gaashaanle iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar kamiin ah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka si dhumaaleysi ah ugu safrayey qaybo ka mid ah gobolkaas askarta oo tiradoodu ahayd saddex askari ayaa waxay ka soo baxeen ceel waaq iyagoona kusii jeeday beled xaawo waxa uuna weerarka ku qabsaday deegaan lagu magacaabo yadow oo qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir u jirta ceel waaq weerarka ayaa lagu dilay dhammaan saddexdii askari waxaana lagu kala magacaabaa yuusufey bashaar iyo xasan cabdi aadan sidoo kale gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen gaashaanle ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa wax uu ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lala beegsaday islamarkaana lagu dilay gaashaanle ciidiid maxamed cabdi gurey oo ahaa taliy ku-xigeenkii ururka siddeetan iyo saddexaad ee guutada afar iyo tobanka oktoobar loogu yeero dab khasaare geystay ayaa ka kacay guryo ku yaala magaalada muqdisho cali aadan ayaa ka waramaya dabkan oo ahaa mid aad baaxad u leh ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay xaafadda taleex ee magaalada muqdisho waxaana ka soo baxaya warar sheegaya in uu ka dhashay khasaare kala duwan dabkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu baabi'iyey xarumo ganacsi iyo guryo ku yaala xaafadda taleex ee degmada hodan waxaana ku basbeelay ilaa iyo afar dukaan iyo guryo kale oo la degan yahay waxaana uu ka kacay koronto sida ay saxaafaddu u sheegeen dadka deegaanka waxaana halkaasi laga soo badbaadiyey ilaa iyo shan iyo labaatan caruur ah wararka qaar ayaa sheegaya in cunug yar uu ku dhintay dabka sida uu ku warramayo qof goobjoogo ah oo ka warramay dhacdada innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun alxamdulilah ilaahay qadartiis waaye saacado ka hor anigoo maqan ayuu xaafadda dab ka kacay waakaasaasaa ujeediina u muuqatiin waaye alxamdulilah wax adduunyaha waaye wax dhammaanayle waaye wax ilmaadda wax ku gaaray ma lahan maya dad wax ku naqday ma jiraan guriyii laakiin iyo wixii kaleeto yaalay aa dhammaan ku gubteen guriga waxaa laga badbaadiyey carruur ilaa labaatan iyo shan carruur camala ku nooleed iyo dad waaweyn intaba ilaahay fadligiisa ee waxaa noo gurmaday dadka deriska ah waa la wada badbaadiyey alxamdulilah afar dukaanaa kujilla afar afartii waa gubat halkana daba kaayaraya shantaasaa gubat guriga ka dambeeyana waa baabay waa ujeeddaan dabka niyo koronto ka kaca maqlay koronto ka kaca waxaan magaalada muqdisho ayaa waxaa maalmihii dambe ku soo badanayay dabka diyaaradda ethoobiyan airlines ayaa ku celidowday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo uu saacado dib u dhacay duulimaadkii ay samayn lahayd warbixinta warkaasi mubaarag ayaa soo jeedinaya shalay galabkii ilaa habeenkii xalay waxaa lagu howlanaa cilidbixinta diyaaradda ethoobiya airline kadib markii ay ku hallowday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho abaaro lixdii maqribno ee xalay ayaa lagu waday inay samayso duulimaad ah muqdisho iyo addis ababa taasoo la ogaaday markii uu wakhtigu soo dhowaaday inaysan ka haadi karin garoonka muqdisho halkaas oo wakhti badan ugu lumay dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda raaci lahaa kuwaas oo isugu jiray soomaali siyaasiyiin u badan iyo dad ajaanibi ah oo ay ka mid yihiin etoobiyaan dadkan ayaa sidii balantu ahayd soo xarooday saddexdii galabnimo kuwaasoo habeenkii shantii saac iyo bar loo sheegay inay iska jiiftaan iyagoona la siiyey casho fudud dhacdadan ayaa sumcad darro hor leh ku keentay diyaaradda etoobiya sida ay sheegeen dadka ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa jira qaar ka mid a dadkii raaci lahaa diyaaradda inay ka wareegteen oo maanta diyaarado kale raacayaan diyaaradda etoobiya airlines ayaa si joogta uga howlgasha hawada iyo madaarada soomaaliya waxayna ciriiri gelisay shirkadihii duulimaadka soomaalida sidoo kale waxa ay dadka layaabin yihiin sida ay diyaaradda etoobiya uga howlgalayso garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo weli dowladda etoobiya ay ku adkaysanayso inay qayb ku leedahay badda soomaaliya shacabka ku dhaqan gobolka sanaag ayaa cabasho ka muujiyey shirkado ay sheegeen inay dhibaato ku hayaan deegaanka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar shirkadahan shisheeye ayay bulshada gobolka sanaag tilmaameen inay baabi'in ku hayaan khayraadka uu allaah ku galladaystay waddanka iyagoo gabaada ka dhiganaya inay yihiin shirkadaha qodaa dahabka waxay intaasii raaciyeen inay xaalufin ku hayaan dhammaan khayraadka uu allaah ku galladaystay deegaanadan balse ana ujeedkooda ahayn oo keliya qodista dahabka sida iyaga sheegteen waxay intaasi sii raaciyeen inay saameyn adag ku yeelatay dadka xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanadaasi qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlayay saxaafadda ayaa tilmaamay saameynta hayo dhibaatada ay ku hayaan shirkadahan kuwaas oo guranaya khayraadka kala duwan ee allaah uu ugu nimceeyey dalkan marka waxay madluub laga yahay oo la diidan yahay shirkadaha weeyaan shirkadahaasu waa soo mareen dalka nin walba waxay oo adeer anuku xoolo dhaqataanu nahay iska orod baa layidhi nin waliba waa iska orday dalka wax ku yaal maydigii oo wax ku yaal moxorkii oo wax ku yaal malmalkii war ma moxorkaa laga maarmi karaa tabca ilaa iyo maydh inta u dhexle dadka dega baannuna waxaannu leenahay sharaa'ig baana soo wajahay dhulka qodaya oo nabaadguurinaya marka dhulku nabaadguuro xoolaha nabaadguura marka xooluu nabaadguuraan dadkaa nabaadguura waxaannu nahay xoolodhaqato xoolodhaqatadu iyo qalabku nala ku qasbayaa meelay ku heshiiyaan ma haysanno sidaa darteed maanu ogolin wax qalaba maamulada shisheeyaha uu ka hergeliyey waddanka ayaa khayraadka uu allaah ku galladay waddanka waxay u gacangeliyeen shirkada shisheeye iyagoona arrinta ku doorsaday sandareerta yar oo ay ka qaadanayaan shirkadaha shisheeye islamarkaana ujeeddooyinkooda iyo damacooda xaalufinta khayraadka dalka uga hergeliya deegaanada ay ka arrimiyaan dadweynaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay canshuur cusub oo ay dowladda federaalka sheegtay inay ka qaadayso dadweynaha cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay canshuur cusub oo ay dowladda federaal ku sheegtay inay ka qaadayso dadweynaha oo dhan waxay sheegeen inay boob tahay canshuurtan ay sheegtay dowladda federaalka iyagoo sheegay in ilaa iyo hadda waxba loogu qaban tii horey looga qaadi jiray war dowladdu boobka ha dhaafto dowladdu boobka hanaga dhaafto saas sax maahin inay lacagtii teleefanada laga tuuraayo boqol dolar haddii la tuuro shan dolar ay ka goosato waa boob meeshii dadka looga gargaari lahay dadku lacag ma haysto wuxuu haysta male dowladnimo male kistii hadda u joogteen dhinac matow loogu cararayo u soo dhigteen marka madaxweynaha soomaaliya dadka boobka ha ka dhaafo yahow waxaa u arkaa taas dowladda inay meel wax ka qabato wayse ay dadka cashuuro kusoo rogaysaa cashuurtaas aan wax lagu qabanaynin ama laami lagu dhisaynin ama aanan lagu qabanaynin kii ama aanan wax lagu qabanaynin ama caafimaadka oo kaleeto ama waxbarasho oo kaleeto ama hamiid gaara la siinaynin culaysay nagu tahay dowladdana meel wax ka qabatay wayse sidoo kale dadka ku dhaqan beledweyne ayaa ka cabanaya amni xumo ee u sabab tahay dowladda federaalka ee ka jirta magaaladaasi waxayna sheegeen in barqacad la boobayo goobaha ganacsiga amnina nooma sugno halkaan maalin horeetood shalay maandarraad halkaana nin masaakiin oo miis shan iyo toban cinu ka badan xaafad uga soo tagto miis inuu ka biisho ugu soo talagalay miiskiiyo ta alaabtii bac lagu daldashaya bajaaj lala raaca inta laba baalootana madaxa looga riday marka amni nooma sugno waddooyinkaaynu saasay u yaallaan cashuurtii anoo bixina haddii haddana mid kale la iga sii qaado wadooyinka inay saan u yaalaan isguul aanan hayn caafimaad aanan hayn habeenkii markaan canug xanuunsada aan daawo u soo doon maago taleefonka xaafadaan uga soo tagaa farmashiga intaan lacagta ku tuuro ayaan xaafadda taleefonka uga soo tagaa dhowaan ayay ahayd markii wasiirka maaliyadda dowladda federaalk oo ka yimid waddamada reer galbeedka uu sheegay in wax walba canshuur laga qaadayo tani oo keentay in ay kasoo horjeestaan dadweynaha xataa waxaa arrintan la yaabay qaar ka mid ah xildhibaanada markii uu shaaciyey in qofkii lacag hal dollar ah qof kale u dira in canshuur laga doonayo wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa kulan wax ku ool ah la yeelatay hogaanka beelaha dega degmada luuq halkaasoo muddooyinkii dambe ay dagaalbeeleedyo ka socdeen tafaasiil ku aadan warkaasi zakariyo cumar ayaa soo gudbinaya kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada gedo iyadoona ujeedka kulanka uu ahaa in heshiis nabadeed lagu dhexdhigo beelihii dhowaan ay diriirtu ku dhexmartay gobolka kuwaas oo qaarkood ay fadhiyeen madashan ay ka dhacaysay heshiiska waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan heshiisiinta ah ogaaska beesha macalin weyne ogaas xasano oo macalin liibaan isagoona ugu baaqay beelahan walaalaha ah ee wadadega inaysan wax saameyn ah ku yeelan diriirtan ay ka dhaxurinayaan beelahan walaalaha ah maamuladan shisheeyaha ku daaban anoohasinow maalin liiban aamin ahaa ogaaskii naqiibkii maalin aha mayka baaqay ama ku hadalay waxyaabahan tukudhiyahay ee nihan saamay doogna ama idehsaamay toona galnyalgaldoon dadka muslimiinta eh oo anta fadhiyo oo reer hasan i reer maaluwiin i reer gabaawiin eh waxyaabaha hafaafaha duurka kafaafahaya
sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay gudoomiyaha golaha ku-dhaqanka wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal wuxuuna dardaaranno muhiim ah u jeediyey beelahan ay diriirtu ku dhex martay degmada luuq ee gobolka gado waxaan rabnaa saddex qodob baan uga digaynaa dadkan muslimiinta ah oo meesha isugu yimid iyo raaya tawxiidka hoos imaado insha allahu raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaan oo midigta ku qabataan ma ballan qaadeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu raxmaan nabar waata iyo raaya tawxiid baa idiin rajaynaynaa ma naga ballan qaadaysaan qows walba gurigiisa inaad ku soo celisaan cadowgaas amaama laahi amaama naas baad maanta hortooda joogtaana ma ka ballan qaadaysaan wax saaxiibtinimo iyo wax walaa iyo wax qaraabanimo cadowgaas riddadoo gaaloo dagaal inay siina managa ballan qaadaysaa jazaakum allahu khayr wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isna madashan kulanka heshiisiinta ah uu ka dhacayay ka hadlay nabadoon cabdi aadan maxamed nabadoonka beesha waqmaashe qabaa'iladan maanta la isu keenay ee soomaaliyada muslimiinta ah wax dhib ah waa isu geysteen oo qabiil isugu duuleen ma ayn jirin waxay ku kala carareen oo ay ku kala qaxeen oy ku kala maqan yihiin waxaa weye waxay riddo samaysay waay qofka bini'aadamka hadduu muslima baraa'a qaatana inuu gaal ku milmo oo u kaalmeeyo haddee waa nasiib darro waad garanaysaan inaad baraa'a qaataan gaalada ka baraa'a qaataan la dagaalantaan ninkay wax isku hayo oo inuu dagaallan ramo jannaaba tan ah ama magaalooyinkeenaaw luuqyaa haysta gaalaa haysat amxaaraa haysat waddanka inta ka soo dushay garbaare iyo luuq iyo buurdhuuba joogtaa oo haysataa ninka wax taray inuu wax dilan rabo oo mataqaanay maarata qori iyo xoogaa geesinimo mataqaanay maarata isku hayo gaalada inuu la diroo laaye xaq uu leh gabagabadii waxaa kulankan soo xidhay waaliga gobolka gado sheekh luqmaan abu anas wuxuuna waaligu dardaaranno muhiim ah u jeediyey beelaha walaalaha ah ee dagaalka laga dhex xurinayo isagoona tilmaamay markii arkeen shisheeyaha iyo maamulada shisheeye kalkaalka ah sida qabaa'ilada dega deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ugu kala tartamayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ay qorsheeyeen inay dagaal ka dhaxuriyaan beelihii walaalaha ahaa ee wadadegi jiray marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabka ilaahay waxaa weeyaan u tartamayaan qabiilqabiil ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ugu bixinayaan qabiilqabiil ay dowraadka sharciga u qaadanayaan qabiilqabiil ay raggoodii u bixinayaan marka la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtadiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxaa weeyaan anaga qabyaalada ugu soo geliyaan ma aqbalina waxaan bulshada inteeda kale dhammaan uga baaqayaa war aan jihaadna nimiyow ilaahay baa nagu waajibiyey wuxuu ilaahay ku waajibiyey toddobaatan jirka iyo lixdan jirka iyo soddon jirka iyo labaatan jirka qof kastoo mukallaf oo muslima ilaahay baa jihaad ku waajibiyey aan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa asagaa sharafa asagaa ihaanada waxa weeyaan loogu tagaa asagay dadka ku cisoobaan asagoo maalka ku barakooba asagoo ilaahay subxaana wa tacaala ummad hartay ummad kale ugu sare yeela deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayaadka ayaa inta badan waxa ay martigeliyaan kulamo heshiisiin ah kuwaas oo la dhex dhigayo beelaha walaalaha ah ee wadadegaha wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ay soo kala dhexgeshay xurguf xagga colaadda beelaha ah muslimiin badan oo ku nool caalamka ayaa sooman maanta iyadoo ay ku beegan tahay yoomul cashuuraa warkaasi mahad ayaa faahfaahinaya cashuuraa waa maalin ka mid ah maalmaha allaah casa wajalla ee ku weyn muslimiinta waa maalinkii uu alla halaagay ninkii ilaahnimada sheegtay ee fircoon iyo ciidankiisa sidoo kalena badbaadiyey nebi muuse calayhi salaam iyo muslimiintii reer bani israa'iil ee la socday weynida maalintan ay leedahay darteed wuxuu allah casa wajalla ku amray nebi muuse calayhi salaam in maalinkan uu xusuusiyey tolkiisa ay mucjisooyin iyo aayaad ugu jiraan maalinkaas cid weliba oo sabraysa allena u mahad celinaysaa markii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam u soo hijrooday madiina wuxuu arkay yahuuddii magaaladaasii degganayd oo soomaysa maalinka tobnaad ee bisha muxaram markii uu weyddiiyey sababtay u soomayaanna waxay ugu jawaabeen inay ku faraxsan yihiin badbaadadii nebi muuse calayhi salaam nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayaa sheegay in yahuudda uu isagu ugu xaqnimo badan yahay nebi muuse sidaasi ayuuna maalinka caashuraa ku soomay muslimiintana ku faray inay soomaan ilaa laga waajibiyo soonka bisha ramadaanna wuxuu soonka cashuuraa ahaa mid waajib ah marka laga hadlayo fadliga ku jira soonka maalinkan cashuuraa wuxuu nebiga salallaahu calayhi wasallama sheegay sida imaamu muslim werinayo in soonka maalinka cashuuraa lagu dhaafayo dembiga sannadkii la soo dhaafay saxaabadda rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa aad ugu dadaali jiray inay soomaan maalinka cashuuraa heer ay xataa soomin jireen carruurta yaryar arrabiic bintu mucawad oo ka mid aheyd haweenkii ansaarta ayaa waxay leedahay sida uu soo saaray imaamuulbukhaari waan soomi jirnay maalinka cashuuraa carruurtaynana waan soomin jirnay sida sunnada ah waa in la soomo maalinka cashuuraa maalinka ka horreeya ee sagaalaad ama lala soomo maalinka ka dambeeya ee kow iyo tobnaad ibnulqayim wuxuu kitaabkiisa saadulmacaad ku leeyahay soonka cashuuraa waa saddex martabadood soonka maalinka sagaalaad maalinka tobnaad iyo kow iyo tobnaad iyo soonka maalinka sagaalaad iyo tobnaad iyo soonka maalinka tobnaad oo keliya in maalinkan lagu weyneeyo howlo ay ka mid yihiin sida in la qubaysto carruurta laga farxiyo ama loo dabaaldego waa dhaqan aanay ku soo aroorin axaadiis sugan dabcina u ah shiicada sidaba ay tilmaameen culimmada muslimiinta oo ay ka mid yihiin ibnu teymiyah iyo ibnu rajab labadoodaba allaha u naxariistee haddaba caashuraa ayaa ka dhigan maalin uu tawxiidku ka guulaystay shirkiga si cayaan ah oo muuqatana loo arkay inaannu marnaba allah dayacaynin addoomihiisa mu'miniinta uuna cadowgooda ka badbaadinayo ilbiriqsiyada ugu adag ee aadanuhu suuraysto inaannu meelnaba uga baxsan karin qisada nebi muuse iyo sida uu kaga hortegay xadgudubkii fircoon ayaana ah qiso dhiiri gelinaysa muslim weliba oo dulmidiid ah xilligii uu doonaba ha noolaado ee qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa si adag ugu hadlay weerarkii nafuurnimo ee habeen hore ka dhacay muqdisho iyo canshuuro cusub oo lasoo kordhiyey amuuraha ku aadan warkaasi muxsin xasan xaaji ayaa ka waramaya xubno iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si weyn ooga falceliyey camaliyadii nafurka ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa ay sidoo kale ka hadleen canshuuro hor leh oo ay dowladooda soo kordhisay xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in amniga magaalada muqdisho uu muddooyinkii lasoo dhaafay faraha kasii baxay camaliyaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee beegsanaya halbowlayaasha dowladda federaalkana ay ka dhigan yihiin halis amni oo sii xoogaysanaysa runtii waa arrin xun arrin fool xun arrin laga argagaxo waaye in magaaladii santarkeedii weliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meelaan ka fogeen madaxtooyadii dalka in dadka intaas la-eg lagu gumaado dowladdana aysan ka warqabin runtii amniga dalka soomaaliya iyo caasimadda muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo daracay walow uu fiicnaa afartii shantii biloodoo lasoo dhaafay hadda aaduu faraha uga sii baxaya waxaa kuu muuqataaba inuu ka gaabiyey haddii maqaacidihii ama goobihii dadka ay isugu imaanayeen afar saaco habeenimo ay la soo galay weliba xilliyadii ugu dambeeyey dalkan sidaa la socon xal waxaa la ii sheegay inuu kan gaari ahaa ma huba inuu gaari ahaa inuu qof ahaa haddii afar saac habeennimo goob sidaa ugu dhow xaruntii sirdoonka qaranka ay suurtagal noqotay in la soo galo taas su-aal kama taagan inuu gaabis fara badan jiro runtii aadaan uga xumahay waa arrin aad iyo aad aad iyo aad murugale waaye arrintaas iidaa runtii in shabaab ay soo qaadaan qarax baabuurku kamin yahay ee ay keenaan meeshaas ee runtii waa waxaa waxay tilmaan cad u tahay inuu jiro habacsanaan ee dhinaca amniga qaarkood ayaa waxa ay baarlamaanka hortiisa keeneen su'aalo la xidhiira sababta ay dowladda federaalka oga aamusan tahay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay gobollada dhexe ee lagu laayay ciidamo badan iyo camaliyaadka ka dhacay muqdisho ee iyana khasaaraha kala duwan geystay balse aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka dhex galay su'aalaha sababo ku aadan jawaabtooda oo aan la haynin oo kuliyadda jaalisyaad aana ka jawaabin tii oo isbitaalka xoogga aana ka jawaabin kii galcad aana ka jawaabin hoosweyne aana ka jawaabin baarlamaankaas kasta muhiima waa ka hadli doonaa wax kasta muhiima oo shacabkani waa ka hadli doonaa laakiin ajendaha kusoo laabo ajendaha kusoo laabo waa mahadsan guddoomiye ajandaa iyo waxa waa isku xiran yihiin ana xildhibaanaha waxaa xaq u lahay markaa meeshaan imaado wax allaal wixii aragtidayda iyo waxa dadka aan matalo iyo soomaalida dhibaayo inaan ka hadlo waa ka hadlaynaa meeshaan dadka ku caburiso ajendaha ka hadal ajendaha u gali doonaa ajendaha ka hadal haa hantida soomaaliyeed oo baabaaday iyo dadka dhintay ajendaha maaha waxay sidoo kale si adag oga hadleen canshuuraha ay dowladda federaalka kusoo rogtay shacabka ku dhaqan muqdisho iyagoo tilmaamay in arrintaasi ay tahay waxaan la aqbali karin dadka masaakiinta saddexda milyan oo gobolka manaadil degan ee dowladda federaalka labada ex control dowladda ka ah inay tiraan waa canshuura weligiisu siirku suuqa bakaaraha ma tegin kan xamarweyne ma tegin suuqa xoolaha ma tegin ceelasha biyaha ma tegin ma tegin suuqa madiine ma tegin kaaraan ma tegin suuq bacaad ma tegin siinaay ma tegin ma yaqaanaa noloshii xaaladda ka jirto marka e b c la canshuuraayo wadamada uu soo qaatay for exampleka lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxaa la canshuuro e b c gaan waxa waaye dadka ay u gaarto oo lacagta hayso oo e b c ga isticmaalayo maahana noloshooda dhanaa dadka waxay ku xiran tahay e b c ga nin gaari gacan riixaayo oo saddex doolar soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurto toban santiha ka go-eyso markaa beriis soo gadatana tobanaa go-eyso markaa calooley gadatana tobanaa go-eyso maxaa u haraaya waa inuu dhinto oo laisku hor yimaado si kastaba ha ahaatee isqabqabsigii ugu badnaa abid ayay dadka xog ogaalka ahi sheegayaan inuu xilligan ka jira xarumaha dowladda federaalk iyo xubnaheeda ka tirsan iyadoo mid weliba uu u doodayo masaalixdiisa xilli uu hoginaya in ay tahay qadiyad soomaaliyeed halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan shacabka ku nool xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee dhulka n f d ayaa sheegay inay dhib ku qabaan shirkadda safaricom ee ku taala halkaas maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya dadkan oo ka cabanaya shirkadda safaricom oo ay leedahay dowladda kenya ayaa sheegay inay dhibaato xoogan ku qabaan taawarka birta waxayna shaaca ka qaadeen inay ka cabanayaan anteenka shirkadda iyo guuxa matoorka dhex yeela shirkadda arrintaas oo dhibaato xoogan ku ah dadka waayeelka iyo carruurta yaryar waxay tilmaameen in carruurta ay ku dhagabeelaan guuxa matoorka islamarkaana aysan hurdo ku ladin haddaba waa kuwan qaar ka mid a bulshadaas oo la hadlay saxaafadda waxayna farta ku fiiqeen dhibaatooyinka heesta aasho diiriidda wuu laydhahaa xaafadan maamada joogta oo weyna aniga ah birtaan dhib aan ka socdaan inaan ka sheegaan raban ka hadlaan rabaa birta dhib weyn oo saa'id ah igu haysaa meel iyo xaar oo tamira iyo xinkeeda aniga tiri todobaatan aan ku jiraa waan u gegsan waay xaafadda sunnaa la yidhaahay birta aan aan fadhiya xaafadeedaan ku jiraa wax badan oo ka hadlay jiif iyo dhiisi iyo meel bal meel aan marinin lama arkaayo haddaan ka hor wax nagala qabtina oon aragnayna ma laha location dhammaan meel aan tegin ma laha barwaaqow location aan joognaa dhib weynaa birta nagu haysaa habeenka beerta aan kulaylka casarta oo madheera aan bannaan la harsanaynin bannaan la fadhiisanaa aa jirin oo raac kulaylka casarta guryaha lagu xaroonaa xaar iyo timbir xaarkeed iyo birta xiinkeeda waan u gegsan waayni dhib saa'id ahay nagu haysaa meel aan geyninna ma laha dhiisi iyo meel kasta meel aan soo marinna ma laha xaafadda oo birta ay ku taalla birtaas ayaan ka nahay dacwo dacwoaan ka nahay dhib badanaan ku qabnaa dhagoolaan noqonnay oo carruurta waa naga dhagabeeleen annagoo waayeellaan wax xanuunaan ka qaadnay waan ku jirrannay qaylideeda waan ka seexan waayna habeen imaano nooma kala laha buwaceeda ilmihii yaraay ayaa nooga xanuunsaday duqo waayeellaa noo joogo oo habeenka hurdaynin si kastaba ha ahaatee qayladhaanta aan kasoo yeertay dadka ku nool xaafadda barwaaqo oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada mandheer ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa imaanaya xilli marar badan bulshada ku nool magaalada mandheer ah iyo gobolka n f d ay sheegeen inay ku dhib qabaan shirkadda isgaarsiinta safaricom oo ah shirkad ay si toos ah gacanta uga hayso dowladda uu hogaamiya william ruto madaxweynaha dowladda kenya guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa